waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aada uga xumahay in hadalkii aan twitterkayga ku soo qoray inuu heerkaan la gaarsiiyey horta aadaan uga xumahay haddaan ogaan lahaa inuu heerkaas la gaarsiinaayo maso ma soo qori lahayn runti wax xumaana aan qof ugala jeedana ma jirin waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga waxaan u haysaa institutionkan baarlamaanka inuu yahay hay-adda ugu sarreysa ugu yani asaasiga u ah hay-adaha kaloo dawliga ah qof aaminsana waxaan ahay aniga dawladnimo dawladnimo kusoo koray marka walaalayaal waxaa la dhihi lahaa waxaa waaye haddii hadaladii aan qoray xanaf qaarkiin idiin keentay inaad raali ka noqotaan ujeedadeeda ma ahayn inaan baarlamaanka u gafo baarlamaanka asagaa laygu dhaariye asagaa institutionka lagu dhaariye marka waxaan idin baryayaa taas inaa iga qaadataan waxaan idin ballan qaadayaa inaan wada shaqeyno shaqo badanaa naga dhexeyso idinkiiyo annaga idinka aqalkan shacabka marka waxaan rajaynayaa anigana ballan qaadayaa inaan si hufan idinla shaqeeyo haddaa wax shaqadeeda ku saabsan iigu yartaan inaan idiin imaado wixii su-aalaha qabtaan inaan idinka jawaabo